barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddeeda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga e v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska africa
duhur wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal waa sabti bisha disembarna waa soddon sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jirayda kala socotiin doona xuseen barre iyo anigoo ah cabdixakiim shirwac
qodobadaan idinku hayno idaacaddeenana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doono caqabadaha iyo fursadaha wariyaasha ka howlgala puntland waxyaabaha ugu badanoo hadda suxufiyiinta puntland ee dhanka ka haysa waxa weeyaan horta wariyihii markuu habigiisa uu soo helo inuu qofku markuu idaacad imaanayo wuxuu jecel yahay inuu wariyo noqdo oo heer sare gaaro markuu yimaado marka waxaa dhacda in tareenino badan uusan helinna way dhici kartaa oo warbaahinta gudaheeda aysan siin bannaankana aanu ka helin dhallinyaro badan baa warbaahinta kusoo biidha oo da'yar ah tababaraduna waa badan yihiin da' aanu bixinaa da'yarta soo biiraysayna waa badan tahay sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan kaalmiye heesaa heesa aan idii haynana waxaa ka mid ah shimbirehowlarkaygiyo laxashada dareeno warka labaada maqalkiyo laabta iigu siida
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida
dalka shiinaha ayaa iska fogeeyey inay kuuriyada waqooyi fududeeyeen shiixno saliida taas oo ka hor imanaysa qaraarkii golaha ammaanka ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa oo cunaqabataynta ku saara ee kuuriyada waqooyi iska fogeyntan shiinaha ayaa imanaysa maalinuu kadib markii madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump uu shiinaha ku eedeeyey arrintaasi huan juing oo ah afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha oo jimciya warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in shiinuhu si buuxda u hirgelinayo qaraarada golaha ammaanka islamarkaana uu meel marinayo go'aamada caalamiga iyadoo arrintaasi ku dartay amaba intaasi ku dartay in shiinuhu aanu shirkadaha iyo muwaadiniinta dalkooga u ogolaan doonin inay sameeyaan tallaabooyin ka hor imanaya go'aamada golaha ammaanka
hay-adaha samafalka ee w f v unisef iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa si wada jira u sheegay in dagaalka yemen uu dhaliyey masiibadii bini'aadanimo ee ugu xumayd adduunka hay-adahan ayaa ku baaqay in si deg dega loogu ogolaado in dadka la gaadhsiiyo raashin iyo daawo hay-adaha ayaa sheegay in boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadka ku nool dalka yemen ay u baahan yihiin gurmad deg dega oo dadkaasi oo ay ka mid yihiin koob iyo toban milyan oo carruur ah oo nafaqadaro ay hayso qarkana u saaran in ay geeriyoodaan aqalka cada dalkan maraykanka ayaa si adag u cambaareeya xadhigga loo geystay dad si nabada u mudaharaadayay dalka iiraan iyadoo wararku ay sheegayaan in ka badan konton qof xabsiga loo taxaabay labadii maalmood ee u dambeeyey kuwaasoo ku banaanbaxaya magaalooyinka dalkaasi islamarkaana ka banaanbaxayay dhibaatada dhaqaale ee dalkaasi ka taagan afhayeenka aqalka cada maraykanka saara hakabi ayaa war ay jimcihii soo saartay ku sheegtay inay jiraan warar sheegaya mudaharaadyo si silmiya ay muwaadiniintu ku muujinayaan khaatiga ay ka joogaan musuqmaasuqa maamulka iyo weliba dhaqaalaha lagu khasaareeyabay tidhi maalgelinta argagixisada dibadda
dowladda maraykanka ayaa qorsheynaysa inay wax ka bedesho siyaasaddeeda ku aadan dalka suuriya kadib markii laga adkaaday kooxdii daacish dowladda maraykanka ayaa tilmaantay in ay dib u dhiska dalkaasi gacan ka geysan doonto jabhadaha uu maraykanku taageero ayaa ka adkaaday kooxda daacish kuwaasi oo ka saaray magaaladii xarunta u ahayd ee raqa xogayaha gaashaandhigga maraykanka jim mattis ayaa sheegay in la gaadhay wakhtigii wax walba lagu soo celin lahaa sidii caadiga ahayd
duhur wacan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ayaan udu leenahay meel kastoo aad joogtaanba waa v o a idinka imanaysa washington waxaanaynu ku guda jirnaa barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada garowe noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii madasha oo idinka imanaya garowe waxaanu kusoo qaadanaynaa caqabadaha ay la kulmaan wariyaasha ka howlgala puntland xilli magaalada garowe oo ka soconaya shirweynaha ururka suxufiyiinta puntland kaasoo ay ka qaybgelayaan wariyaal kala duwan oo ka yimid gobolada puntland ay ka kooban tahay waxaana nagala qayb qaadanaya wariyaasha kale ah xaliimo saacdiye cabdulaahi jaamac yuusuf dabaraani jaamac dabaraani madaxa tababarada ururka suxufiyiinta puntland ee maab waxaana aan diiradda ku saari doonaa barnaamijkeena madasha waxyaabaha caqabadaha ay la kulmaan wariyaasha iyo waxa ay u baahan yihiin
wallaahi horta warbaahinta puntland waxay maraysaa marxalad hadda een aada u soo batan idaacadihii wariyaal badana ay soo baxayaan walow iyadana caqabadaheedu ay daba yaalaan waxyaabaha ugu badana hadda suxufiyiinta puntland een dhanka ka haysa waxa weeyaan horta wariyihii markuu habigiisa uu soo helo inuu qofku markuu idaacad imaanaya wuxuu jecel yahay inuu wariyo noqdo oo heer sare gaaro markuu yimaado marka waxaa dhacda in tareenino badan uusan helinna way dhici kartaa warbaahinta gudaheeda aysan siin bannaankana aanu ka helin waxaa dhici karta inuu khaladaad kale ku dhexgalo isagoo aan tareynin fiican oo kale uusan haysan jaalanjyada ugu badan oo hadda puntland ka jiran waxa weeyaan wariyahaas cusub ee imaanaya boolasiga ama gaadleenka idaacaddaas ku shaqaynayso mumuu lahayn waxaa laga yaaba inse wax agreementya uusan la soo gelin maamulka oo kala cadaynaya wixii khalada iyo wixii saxa iyo wix hadduu maanta uu gesa bilmatalan hadduu news sheego in wix effecti oga imaanaya oo kale ee aysan idaacadaasu lahayn waxaynu aragnay wariyaal badan oo dhibaatooyin la kulmaya warbaahinta iyo kuwa haatan kusoo biiraya tusaale ahaan ka waran markaad adigu shaqaynayso oo kale aad shaqooyinka ku jirto oo kale wallaahi horta wariyaha xirfadyahanka ah iyo wariyaha cusub kol mar walba waa isku xirfad oo qofkaani hadda maanta ee professionalka isku hayso bardhows production idaacadka ama brodowser ah ama newscaster ah oo idaacad ku tiirsan tahay mar walba wuxuu soo ahaa kii intaas kan cusub haystay marka caqabadaha isku midka waxay ka mid tahay qofkan waxaa laga yaabaa inuu og yahay marxaladda idaacaddanu ay ku shaqayso kan haddan joogo isagoona ogeyn boolisiga idaacaddaanu ku shaqayso waayo inta badan idaacadaha brefitka boolisi cad ma lahan inta ugu badana waxaa aragnaa hadda inta anigu warbaahinta aan ku jiray waxyaalaha ugu badanoo saamaynta le waxay ahaayeen inaad mas-uul waraysi ka soo qaadid oo mas-uulkaas hadhow ku dhaho codadkaa ka dhex saar taasoo kale wey wax hadda dhibta badan keento marka wariyaasha waaweyn laga hadlaayo wariyaha yaree xirfadda markaas cusubna waxyaalaha ugu badan waxa wey gacanqabadka u baahan waa tareyninada inuu helo iyo inuu ogaado boolsiga idaacaddaasi ay ku shaqayso brefatka ah sidoo kale ur warbaahin baa jira puntland oo u dhaqdhaqaaqda arrimahan ee maab oo madaxa tababarada hadda saalim oo kale inagala joogo saalim sida ay sheegtay xaliimo waxyaabo fara badan baa jira oo dhibaatooyin leh waxaana lagu doodaa had iyo jeer dhanka tababarada iyo aqoonta iyo xirfadiyo aada u hoosaysa iyo cid kasta oo ay soo gelayso naga waran maadaama dee ururku hadda uu doorashadiisu ku jiro waxyaabo badan oo xerar laga hadlayo bal ka waran cabdikariin waa mahadsan tahay warbaahin badan baa soo dhallinyaro badan baa warbaahinta kusoo biidha oo da'yar ah tababaraduna waa badan yihiin da aanu bixinaa da'yarta soo biiraysayna waa badan tahay caqabadaha marka imaanaya waxa weeye hadba marxaladda uu ka bilaabo iyo meesha uu ka bilaabo ayay ku xiran tahay marka aanu tababarada qabanayno mar kasta waxaan tixgelinta koowaad siinaa xarumaha furan oo raadiyaashu ka mid yihiin tifiyadu ka mid yihiin kuwa internetka ku shaqeeya ay ka mid yihiin oo websaydyada iyo newsbeberada marka haddana saas ay tahay mar kasta waxaanu ku samaynaa maaragtay inaanu arrintaa maaragtay gacanta gelin oo nidhahaano tababarka noocaasaan qabanaynaa qofka noocaasa oo noocaas ay maaragtay tahay maxaa la yidhahdaa kriteriyadiisu ha loo soo diro hadduu uu yahay tababar baysig ana dadka baysiga in loo soo diro hadduu yahay tababarada maaragtay sarena oo koorso sare ay tahayna in dadka ku habboon loo soo diro ilaa hadda muddadii hadda saddexa sano oo maamulkan hadda maanta hogaanka maarata ka wareegaya ay tiro badan oo wariyaala ayaan tababarnay ama gudaha aan ku tababarno ama aan dibadda ku tababarno marka wariyuhu hal tababar idinka qaato ama mid kale idinka qaato kii ma qaadataan haddana mid kaleo cusub baa yimaada isagoo aan kii hore tababarka uusan dhammaysanin baa la arkaa waa run idaacaduhu maamul bay leeyihiin xarumuhu iyagaa aanu u siinaa inay maaragtay soo diraanin qofka suxufiga oo tababarka loo siinayo si qofka inta badanna waxaan tixgelinaa dadka aan tababarka fiican haysan oo hore tababarka u haysan si kooras isku xiran loo siiyo marka marmar waa dhacdaa inuu qofkii agaasimahaas yirahdo qofkaan shaqaynayey laba tababar saddex tababar buu soo qaatay maanta qof kale ha lagu bedelo haddana saasoo ay tahay mar kasta dabagal baan ku samaynaa in qofkii balkoorsadii loo dhammeeyo way jiraan caqabadaah dee maamulku isku mid maaha in agaasimihii uu qof kale kuu soo dirayo cusub maragta qaybtood qofkii dhowr jeer haddaad ku celcelisid oo haddana baragsharku baragshar badan maarata lama samayn karayo haddana aad waxaan u tixgelinaa in qofkii koorsadii loo dhammaystiro jaacan dabaraani dhowaanna waxaa tagtay waddanka dibaddiisa oo barnaamijyo noocaas oo kale ah oo wariyaal fara badan iyo dad badan oo aqoon ay isugu yimaadeen bal waxaad is leedahay waa la tebayaa maxay tahay waxaa ugu muhiimsan aad waa wada sheegteen walaashay iyo waxaa sheegay walaalkay joogaa fursadda ay u haystaan inay warbaahinta ku biiraan way ka duwan tahay marba marka dambeysa tii hore aniga iyo dadka ila midkaha markii dalkii burburay oo anu waxaan ahaa dadkii aan helin fursadda maanta taalla oo ah kuleejyada yaryar ee lagu dhigto magaalooyinka waaweyn oo werinimada lagu barto lixlixda bilood laga barto markaan anigu rabay inaan aan caruurta ahaa aan weriyaha iska dhigdhigi jiray iyo markii aan ku dhiirriday inaan weriya noqdaba iyo markii aan socod baradka ahaaba marna maanu haysan maanta sidaan ururada maab iyo sidaan u shaqaynaya waaga maba dhisnaynba marka marka dhinac laga fiiriyo iyadoon loo eegin hadda maxaa la qabtay iyo maxaa loo hayaa dadkan marka dhinac laga fiiriyo dadka maanta ku biiraya warbaahinta waxay kusoo biiraya iyagoo dugsi sare soo dhameeyey iyagoo jaamacad soo qaatay iyagoo kolleej soo galay iyagoo dugsigaas sare ee iskuulka lixda bilood ee miidiyaha soo bartay bay kadib ku biirayaan markaas weliba waxay leeyihiin oo garab taagan ururo warbaahin oo meesha doonaba ha ku yaalla soomaaliya la shaqaynaya marka way ka fursad fiican yihiin dadkaygii hore laakiin haddana waxaa moodaa mar walba ay soo bataan in ay aysan haysan warbaahin ku filan oo dhammaystirta idaacadihii iyo jaraaidadii iyo tifiyadii waxaa laleeyahay mushaharaq ma qaataan heshiisya kuma jiraan oo dhibaatooyinkaasoo kale bal ka waran hadhow markii labada idaacadda ay isku dhacaan oo kale ama tvgii oo kale bal ka waran oo iska si sahlan loo eri karo wariyihii si sahlan loo xidhi karo markii layidhaha heshiiskaagi la kaalay caqabadaha jira ay ka mid tahay waxaana keenaya weriyaasha badan iyo dadka iska macnaha aan soo marayn ma hadday halkaa istaagto sidaan filaya dee ma wada shaan urur kastoo soomaaliyana ma wada shaandhayn karo waxay u baahan yihiin in la sameeyo xarumo iyo iskuullo jaamacadaha puntland iyo soomaaliyaba meelaha kala duwan in loo yeelaa qaybo ama lagu barto warbaahinta markaa kadib waa in la isula yimaadaa in qofka uu fursad helo laakiin hadday noqoto sheekadu magac shaqa ku bedelasho iyo isgarabyaa kontaraag ma yeelanayaan xuquuq ma yeelanayaan waxay ku shaqeeyaanba garan maysid qofkiiba garan maysid taasna dhibaataday qayb ka tahay waan ognahay soomaaliya in weriya laanalo waa shaqo adag laakiin haddana shaqo adag waa in aysan adkaan in sahal sahala loogu dhaco weriyaashu ma wada xuma olol waxaa jira qayb fiican oo xirfadooda dhisay waxaa jira dad aan xitaa iskuul soo marin oo marka ay media ku jiraan muddo yar u socda sidii dad muddo badan wax soo shaqaynayay xirfadoodana aad u dhisay waxa ugu fiican aan ohan karaa waxay tahay khataraha iyo khaladaadka waxaa looga badbaadi karaa aqoontaada waa dhistid aad baad mahadsan tahay in weriyaha horta ama ha cusbaanaado ama weriya hore ha ahaado mar walba waxaa muhiima in xirfadiisa aqooneed ay dhisan tahay waxaa kaloo sii taakiidinayaa xarumaha warbaahinta ee wariyaashan qaadanaya wariyahani habi buu u leeyahay inuu waxaan ama uu jecel yahay inuu ku biiro macnaha maaha inay kaga faa'iidaystaan habigiisa oo mushahar yar oo kale shaqo usan markaasoo kaleeto usan qaban karin oo kale tignation oo kale ay u diraan waxaa laga yaaba inuu waryahani jecelya inuu waraysiiyada iyo waxyaabahaasoo kale tababar lagu siiyo ilan qofba meel buu ku fiican yahay in markuu yimaado waxa laga yaaba la dhaho farsamada gal mushaharkaaga waxaa laguu qoraya dhowr bilood oo kale haddii aad shaqadaa qabatid marka waxaan leeyahay idaacadaha laftirkooda puntland waxaa ugu badan idaacadaha brefatka oo gaarka loo leeyahay idaacadahana waxaan ku dhiirigelin lahaa qudhooda inay sameeyaan agreementy iyo boolicy cad qofkan kusoo biiraya si uula jaan qaado siina waxaas khaladaad iyo dhibaato aysan uga imaan ururka maabna waxaan leeyahay idinka qudhiinna waxaad tirahdaan tareeninaan samaynaa maybe inaysan wada gaarsiisanayn suxufiyiinta tirada badan iyo baahiyaha ay qabaan iyo maxay ahaytoy fasilitiga yar aad bixisaan ee waxaad samaysaan idinkana waxaan leeyahay waxaad ku ta'kiidisaan idaacadaha inay wariyaasha imaanaya ay tababar ay siiyaan qudhoodu si ay u helaan werihii tababar fiican ila maab hadduu ka suga tababar keligiis wax badan ma helayo maxay ahayto aqoon badan oo dheeraada waxaa laga yaabaa hal jaanis ka faa'idaysto inuu u helo jaaniska laga soo u baahan in weriyo kale lagu maab ahaan ma hagran aanu arrintaa koorsooyinkaanu bixinay bay ka mid tahay laakiin waxaa laga yaabaa idaacadihiina waa soo korayaanin oo waa soo badanayaanin qofka mulkiilahayna wuxuu qaadanayaa shaqaale jaban mushaar bixintiisa ayaa adag oo dadkii uu qaadanayay dad freshay u badan yihiin oo dad yaryar ah da'yar ah marka waxaa laga yaabaa inuusan idaacadaha qaybtood qorshahaba ugu jirin waad garanaysaa cabdikariin marxaladihii aynu soo marnay markii aynu juniorka ahayn marxaladihii aan ka soo marnay tifatirka inuu ahaa arrinta lafdhabarka oo ah shaqadii marka hadda inaysan qiimo badanba ugu fadhiin amaba aan mas-uuliyad badanba la yska saarin baad dareemaysaa mar kasta commentiska iyo talabixinta iyo talooyinka markaanu dhegaysano mar kasta waa gudbiyaa agaasimayaasha adiga dee tababar ka soo qaatay wariyaal fara badan la soo arkay maxaa laga baran karayaa suxufiyiinta badan ee caalamka iyo aad is leedahay talooyinkaad soo jeedinaysaa maxay yihiin maadaama saxaafida yar tahay nin dhallinyaraa tahay saxaafadana fursadaha maanta kuwanay haystaan aan horey aysan u haysanin wariyaal badan aad ba umahadsantahay olol waa sax aniga lix gobol lix wadan waa tegay oo yuruba weriyaal badan oo reer yuruba waa la kulmay waa la sheekaystay kuwo casharaan siin jiray kuwa iyagaa wax ii kordhin jiray lagjaraan qaadan jirnay marka waxaa ugu muhiimsan aan ka wada hadli jirnay waxay ahayd inaan muujino in warbaahinta gobolka ee africa ay la jaan qaado adduunka intiisa kale taas oo wariyaasha aan soomaaliya anoo matalayen aan doorkayga qaadanayay waxaan ka faa'iiday in adduunka weriyanimadu aysan u ahayn sida soomaaliya inta badan ay u tahay aqoonta la dhiso waxbarashada la dhiso wax walba la dhiso xogta la ilaaliyo shuruucdeeda lagu dhaqmo ay tahay waxa keliya oo aynagu dhaamaan waxa weeye caqabadaha wariyayaasha wadamadaasi ka howlgelaya waa hal caqabad oo keliya waa inay sharciga jabiyaan sharciga markay jabiyaan maxkamad baa u yeeraysa intaasuu ka dhimanaya ninka weri ah laakiin soomaaliya caqabadaheedu ma al-shabaab baa ma dowlad baa ma qabiil baa ma oday baa ma siyaasiba waa caqabado badan baa ku hareersan waxay noqonaysaa marka weriye isagu tafaaciidanaya oo farataagsanaya oo aad isu dhowraya ilaa dhexdhexaadnimadiisa inuu shaqeeyo oo dalkiisa wax ku biiriyo wariyaasha soomaalida waxaan leeyahay fursadda hadda ay haysataan waa fursad aad u ballaaran waxyaabaha khaladaadka dhacana hala soxo khalad ma dhaco haddaan wax la qaban haya gabagabadii xalima maxaad ku dirsanaysaana aad baad umaadsantahay soomaaliyadayna ognahay oo kala siyaasado iyo kala maamulo iyo maxay ahayd toolay kala hadafyo duwan marka loo eego beeyada aynu ka shaqaynano suxufiyiinta cusub iyo kuwii hore ku jirayba waa marxalad adag marka weriyaha waxaan leeyahay weriye waxa ugu muhiimsan oo adiga mas-uuliyadooda ay kaa saaran tahay waa taada tan wadankaaga iyo awooddaada adigu u leedahay inaad wadankaaga sida wanaagsan aad wax ugu hagtid oo aad u sheegtid dadka adoo aan raacayn dhaqaale iyo adoo aan raacayn danaysi iyo adoo aan raacayn qabyaalad midna waxay tahay waxaan rabay inaan usoo jeediyo dhammaan weriyayaasha ee gaar ahaan da'yarta kuwa ah oo hadda shaqada ku jira inay aqoontooda sare u qaadaan cilmigii hadda cabdikariino waxaad arkaysaa waa isbedelay dunidii way isbedeshay hadda cilmigii jaamacadda ku taalla maxaa ladaha washington d c waxaa laga yaaba garowe inaynu cilmigii maarata ku haysano oo ardayga halkaa fadhiya halkaanaad adigoo fadhiya baad ka qaybgeli kartaa jaamacaddii cilmigii waa yaalla buugaagtii si fudud baad ku helaysaa librariga washington ku yaalla waad ka helaysaa halkaanaad ka helaysaa dukumentigii iyo casharadiisii marka aaladan maxaa la yidhahdaa internetka iyadana la helay waxay u baahan tahay marka in cilmigii qofka uu raadsado tababar maab ay bixiso iyo tababar ururada kale suxufiyiintu bixiyaanba iyo hal koors oo afar maalmood la qaataaba waxaa ka muhiimsan inay dadku jaamacadahooda iyo culumtooda iyo cilmiyada iyo librariyada iyo ay ku xiraadaaneen caqabadaha badan aad diiwaan geliseen maab ahaan marka suxufiyiinta puntland la eega bal maxay yihiinna ee ugu muhiimsan hal iyo laba maadaama barnaamijka madasha gabagabadiisa aynu ku jiro caqabadahaan diiwaan gelina waxaa ka mid ah inay wariyayaasha haysato dhanka dhaqaalahoo kale qofkii shaqaynayey caqabadaha waxaa ka mida in dhaqaaluhu yaryahay mushaarooyinka ay ku shaqeeyaan inay hooseeyo inuu liito xarumaheena warbaahintao dhan uu qalabka ku liito uu ku hooseeyo uusan ahayn meelaha qaybtood goobtu aysan ku habboonayn goobtii shaqada waxaa iyaduna caqabada meelaha qaybtood ama gobollada qaybtood wariyaasha ka soo warrama ama ku noolay inay nabadgelyada xaggeeda ee caqabad weyn ka taagan tahay meelaha markaad aragtid siday u shaqaynayaan iyo halkay ka shaqaynayaanin in loo oran karo maxaa la yidhaahdaa qofkaasi khatar buu ku jiraa noloshiisa khatar ku jirta intii hadda u dambaysay labadii sana u dambeeyey hadda waxaanu ku jirnayba tabarinada amaan bixinaynay waxay u badnaayeen safety and securitigay u badnaayeen waayo meelaha meelo badan waxaa jira nabadgelyadu ay khatar ku jirto xalima kelmadaad u taagtay gacanta waad mahadsan tahay cabdikariin olol waxaan leeyahay wariyuhu horta muhiimadda kalena waxa weeyaan wariyuhu hadduu soo kobcayo hadda cusub yahay inuu beeyada fahmo waxa ay ku shaqayso hadda puntland oo kale dastuur bay leedahay dastuurkeeda wuxuu dhigayaa in la dhaho dowladda puntland markaad joogtid deegaankeeda micnihii waxa weeyaan inaad meel walba say tahay aad ula taallaa waxaan kaloo leeyahay wariyuhu waa inuu dhexdhexaad noqdaa hadda wariyaal badan baad arkaysa fikirkooda uu qayxan yahay taasina dee caqabad bay ku keenaysaa inay sii shaqeeyaan taasoo kale caqabad bay keenaysaa mar hadduusan werigu baalansi ahayn barbalem kale weeyo iyaduna meesha ku jirta dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eed barnaamijkeenii madasha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada garowe aynu ku eegaynay caqabadaha ay la kulmaan wariyaasha ka howlgala puntland waxaana barnaamijka nagala qayb qaadanayay sacdiya cabdilaahi jaamac jaamac dabaraani madaxa tababarada ururka suxufiyiinta puntland ee maab maxamed daahir yuusuf waxaan idinla socodsiinaya barnaamijkaasi anigu cabdikariin ololah intaynu ku kulmi doonno barnaamij kale mid lamida waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantayo sidaasii nabadgelyo
markaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan maxamuud mascade oo inala socodsiiya
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo laba maalin oo keliya ay naga xigto furankiisa ayaa ciyaaryahan kristiaano ronaldo laacibka ay ku dhaaranto kooxda kubadda cagta ee reaal madrid waxa uu leeyahay haatan waxa aan doonayaa inaan kooxda isaga tago islamarkaasina waxa uu ka codsaday kooxdiisu in ay lacag go'an oo markaasi kooxdii soo dalbata ay ku iibsan karto ay meel dhigto waxa uu ronaldo intaasi ku daray in qiimaha macquulka ee lagu iibsan karayo hadday kooxda ogolaato uu yahay sagaashan waa siddeetan iyo sagaal milyan oo ganiga ingiriiska soddon iyo laba jirkan ayaa dabcan aysan suuragal ahayn in lacag intaa ka badan lagu iibsado walow dadka ciyaaraha ka faalloodahay leeyihin ciyaaryahankan waxaa ku dhiman saddex sano oo kale uu sidan uu hadda u ciyaarayo kole u sii ciyaari karo la arki doonee halka isagii real madrid ay kala gaaraan iyo uu kooxda isaga tagayo inay waabsi uun keliya ka tahay kooxda kubadda cagta ee chelsea ciyaaryahanka ay ku dhaarato ee aidan hazard jirkaasi u dhashay waddanka beljamka ayaa wararku haatan waxay sheegayaan in heshiiska uu kooxda damacsanaa inuu la galo aanuu diidin sida aabbihii sheegay balse ay kooxda isku afgarinla yihiin lacagta uu qalmo ciyaaryahankan in la siiyo waxaana macallinka kooxdaasi ee konti uu tilmaamay in kooxda chelsea ay muhiim tahay ciyaaryahankani lacagta uu istaahilo in la siiyo maadaama la doonayo in heshiis cusub lala galo sidoo kale macallinkaasi kooxda chelsea antonio conte waxa uu isku diyaarinayaa sidoo kale in uu la soo wareego laacibka qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta everton ee ros barkley manchester united ayaa iyana waxay daydayaysaa wiilka la yidhaahdo gorgino oo kooxda kubadda cagta ee naapoli u ciyaara islamarkaasina waxay doonaysaa ciyaaryahankan in ay ku beddelato ciyaaryahanka sii gaboobaya ee michael karig kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa iyana waxa ay haatan doonaysaa inay heshiiska kula jirto ciyaaryahanka u dhashay waddanka argentina ee nicholas otomendi in ay heshiiska uu kooxda kula jeego isii kordhiso isagoo markaasi sannaddii labada kun iyo shan iyo tobanka heshiiska uu kooxdan haatan kula joogo dheereeyey macallinka kooxda kubadda cagta ee manchester city guardiolana waxa uu doondoonayaa wiilka la yidhahdo jony avenes ee kabtanka kooxda westbromich albion maadaama ciyaaryahan vincent company uu ka dhaawacmay islamarkaasina uu hadda haysto oo keliya laba ciyaaryahan oo difaaca haatanna horyaalka dalka ingiriiska iyo kulamada maanta la filayo in layskaga hor yimaado oo dabcan kulamo adaga islamarkaasina horyaalka dalkaasi ingiriiska haatan waxaa la soo gaaray maalmihii laysku adkaynayey oo markaasi muddo laba maalin gudahooda ayaad waxaad mooddaa inay kooxuhu kulamo adag iskaga hor imaanayaan kooxda kubadda cagta fc barmouth everton ayay soo dhowaynaysaa jelseana stoke city ayaa garoonkeeda stamford bridge ugu imaanayso ay ku wada ciyaarayaan huddersfield town iyo kooxda banlina waxa ay ku kulmayaan guriga huddersfield town liverpool ayaa kulan adag garoonka anfield waxay kula kulmaysaa kooxda leicester city halka kooxda kubadda cagta ee newcastle unitedna ay gurigeeda ku soo dhowaynayso kooxda brighton of albion kooxda kubadda cagta ee newcastle united ayaa ka imaanaysa eedaymo ay u jeediyeen ciyaaryahanadii hore ee gari neville iyo weliba karigar oo haatan ciyaaraha u faalleeya telefishinka caanka sky sports waxayna labadaasi isku raaceen in macallin benitas kulankii kan ka horreeyay oo la ciyaaraya kooxda manchester city uu soo bandhigay ciyaar aad u foolxun islamarkaasina ay gebi ahaanba sumcadda horyaalka dalka ingiriiska ciyaartaasi ku ciyaaraysay waxay ku tilmaameen macallinkaasi in aanu wax kubad ah soo bandhigin islamarkaasina u muuqday nin isagu aan aaminsanayn inuu kooxda manchester city ka rayn karo si kastaba ee noqotaba benitas waxa uu sheegay in ciyaaryahanadii hore ee haatan telefishinada ka warramahay inay iska hadlaan mas-uuliyadna aysan saarnayn islamarkaasina haddii kooxdiisu oo qarka u kortay inay manchester city dhibic ka daadsato ay dhibicdaasi heli lahayd in markaasi la ammaani lahaa qaabka difaaca ee garoonka ku soo galay si kastaba ay noqotaba waxaa la arki doonaa macallin benitas iyo newcastle united kulanka brighton hof albion ay la ciyaarayaan maanta halka ay kala tagaan iyo weliba shaxda uu garoonka ku soo galo watford waxay soo dhowaynaysaa kooxda kubadda cagta swan city halka manchester united ah oo guuldarooyinka aan helaynaynin maalmahan hase ahaatee aan wax guula helin oo barbarooyin daris la ahayd ayay gurigeeda ku soo dhowaynaysaa waa garoonka oltravore kooxda kubadda cagta ee southampton waxaana macallin morino uu weerar afka ah ku qaaday durbaba macallinka kooxda kubadda cagta ee liverpool oo difaaca ay kooxdaasi hesiiska kula gashay toddobaatan iyo shanta bilyan ay ka soo bixiso uu ku tilmaamay in uu macallinkaasi coloob haatan lacagtii weerarada loogu tala galay uu difaacayo ku iibsanayo waataa dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan ee kulan dambe waa mascadoo idla sidaa iyo nabadgelyo
xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaayasa waxaa idinku soo maqan heesta shimbiriho iyo weliba fanaanka axmed amaan idhaahdo seki xanad
shimbiryahow lorkaygiyo lahashada dareeno warka labaada maqalkiyo laabta iigu sii daa shimbiryahow lorkaygiyo lahashada dareeno warka labaada maqalkiyo laabta iigu sii daa adiga maanaha lagu kala dhex jiro kala laalma baantee adiga maanaha lagu kala dhex jiro kala laalma baante tii aan la'aante dadba waayay onto warmo warmo warmalaygu dhiibay deeqsi lilaahida tii aan la'aante dadba waayay onto warmo warmo warmalaygu dhiibay deeqsi lilaahida dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london dhiibaane garsi aan laamadoodii dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london dhiibaane garsi aan laamadoodii
heeskaasi shimbiriyahow iyo fanaanka zaki hanad ayaan kusoo gabagabaynana baahinteen idaacadedoodii ka imani salaanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti damba waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
lagu qosocodka dayn laylo waxaad tiraahdaa shimbiryahow lafdhabartiyo intaan gabin laxaadiko lagu qosocodka dayn laylo waxaad tiraahdaa adiga lubiga degay laasime wadnaho qalbigaada ka lulata adiga lubiga degay laasime wadnaho qalbigaada ka lulata